munaasabadan lagu daahfurayay mashruuca iftiiminta xaafadda barwaaqo ee magaalada baydhabo ayaa lagu guuleystay in la gaarsiiyo korontada beeko kaasoo lagu dalagalay dadka degan deegaankaas dhowaan la siiyey qeybo ka mid ah daadejinta adeegyada dowladda daafurka ah mashruuca iftiimiinta xaafadda barwaaqo ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro maamulka gobolka baay kan degmada iyo madax ka socday hay-adda fulinaysa mashruucani waxaana goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen munaasabadan qiimaha badan oo isla meeshaan afar bilood ka hor shan bilood ka hor lix bilood wey lix bilood ka hor aan ku daahfurnay mashruuc ballaaran oo koronto siinayo xaafad cusub oo xaafadaha magaalada baydhabo ka mid ah oo xaafad soo koraysa ah oo xaafad fidaysa ah oo xaafad hadda digudejin iyo qurxin iyo bilicdeeda laga shaqeynayo maamulka ay gacanta ku hayaan ay tahay yaa lagu guuleystay mashruucii korontada iyo ifinta xaafaddaas lix bilood ka hor inta aan ka furnay inuu maanta noo gabagaboobay soona dhammaaday dadkii ayaga ahaana ay maanta haystaan waxay ku faanaan ku farxaan noloshooda hormariyey amnigooda hormariyey runtii sharafay ii tahay aada iyo aadaana ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay dowladda ingiriiska oo safiirka hadda intii uu ka hadlaayey hay-adaha kale oo kasoo shaqeeyey noocyadooda kala duwan maamulka gobolka iyo degmadaba oo dee wakti badan badan badan geliyey sidii degmadan ay horumar iyo bilic iyo qurux iyo nololba ay ku helay ka shaqeeyey iyo beeko oo ah shirkad korontada siiso magaalada baydhabo dad reer baydhabo ahna ay leeyihiin runtiina aad iyo aad loogu faa'iiday guud ahaanna marka hore faa'iido weyn lagu qabay oo magaalada koronto siiyey daruufta jirto ayagoo ku adkaysanayana ifiyey magaalada waa ognahay xaaladaha iyo sida ay ku shaqaynayaan hase ahaatee laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa ah inay beeko ay ku mahadsan tahay inay u dulqaadato dadkeeda kana shaqayso sidii ay koronto ku filan ay u siin lahayd magaalada baydhabo inta badan mas-uuliyiinta ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waddo dadaalo lagu garab istaagayo dadka ku nool deegaanada maamulkaasi